بsm الlh الرحmn الرحيم الحمd للh رb العاalمين والصلاaة والسلام عlى رsuuل الlh slى الlه عlيه وعlى آlه وصaحبه وسلم اllahma وفqna min الأqوال والأعmاl لma تحibه وترضى waxaa dersigeenna caaw uu ka bilaabmayaa aayadda lixaad ee suuratu huud allah waxa uu yihi wamaa min daabbatin fi lardi ilaa cala allahi risquhaa wayaclamu mustaqarahaa wamustawdacahaa kullun fii kitaabin mubiin allah waxau yihi subxaanah wamaa min daabbah ma jiro arlada wax dultukuba ama dul socda fi lardi ay cala alardi arlada korkeeda wax socdaa ma jiro daabadu waa kullu maa yadubu calaa wajhi alard min xayawaanin aw insaan wax alla waxa arlada korkeeda socdee noola a dad iyo dunyaba insaan iyo xayawaan daabbaa la ydhaah marka waa caam allah waxau ihi wamaa min daabbah wax socdaa ma jiro fi lardi ay cala alardi arlada korkeeda wax tukuba ama socdaa ma jiro dad iyo dunyaba ilaa hadduu jirase cala allah ilaahay korkiisa ayuu ahaaday risquhaa daabadda arsaaqdeedu allay saaran tahay oo dammaanad qaaday wayaclamu waanu ogyahay huwa alle mustaqarahaa ay maxalla istiqraarihaa meesha ay ku sugnaanayso ee ay u hoyanaysay ku nooshahay adduunyada ilaahay waa ogyahay wa mustawdacahaa iyo makaanu dhigiddeeda u dambeeya ee la dhigayo marka la aasayo halkaana ilaahay waa ogyahay oo maxallul istiqraar waa adduunyada halkay ku noolayd maxal waxa weeyaan almustawdacna waa halka lagu aasi doono marka ay dhimato labadaba ilaahay waa ogyahy alla waxa uu ihi kullun mid wal oo kuwaa lasoo sheegay ka mid ah daabaddaas iyo arsaaqdeeda iyo halkay ku sugnaanayso iyo halka lagu aasayo waxaasoo dhammi fii kitaabin kitaab buu ku sugnaaday kitaabkaasoo mubiinin ay bayinin cad qoraal cad oo ilaahay hore u qoray waa lawxulmaxfuudkae ayaa ay waxaasoo dhammi ku sugan yihiin wa huwa rabbi alladii allaha weeyi khalaqa abuuray asamaawaati samooyinka iyo waalarda arlada fii sittati ayaamin maalma lixa ilaahay waa ka ku abuuray wa kaana waxa uu ahaa carshuhu carshigiisuna waxa uu ahaa cala almaa'i biyaha korkooda ayaa uu ahaa maxaa alla u abuuray samaawaadka iyo dhulalka iyo makhluuqaadkaas liyabluwakum si uu alla idin imtixaamo ayukum kiini axsanuu wanaagsan huwa isagu camalan min jihati alcamal xagga camalka qofka wanaagsan wala in qulta wallaahi iyo la in qulta haddaad ku tidhaa nebi allow inakum idinku mabcuuhuuna kuwa la soo saarayaa tihiin min bacdi almowti geerida dabadeed kuwa la soo saarayaa tihiin haddaad ku tidhaahdo layaquulanna waxay odhanayaan oy odhanayaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay in haadaa ay maa haadaa kani ma ahaanin ilaa sixirun sixir mooye wax kale ma ahaanin sixirkaasoo mubiinun ay bayinun cad marka la yidhaahdo waa laydin soo saarayaa waxay odhanayaan waxani waa sixir ee wax kaleba ma aha walain akharnaa wallaahi lain akharnaa haddaanu kadib dhigno canhum iyaga alcadaaba cadaabka dib haddaanu uga dhigno ilaa ummatin ay ilaa burhatin min azaman ilaa wakti haddaanu dib ugu dhigno zamankaas ama wakhtigaasoo macduudatin la tiriyey yacnii wakti la tiriyey dib haddii loogu dhigo macduuda oo la garanayo la magacaabay layaquulunna waxay odhan doonaan oy odhan doonaan maa yaxbisu ay ayu shayin yaxbisu maxaa xabisayee xidhaya waxa mancinayee cadaabka hortaagani waa maxay muu imika yimaado alaa hooyaay yowma maalinka yaatiihim uu imanaya cadaabku laysa ma ahaanin huwa cadaabku masruufan mid laga leexinayo canhum iyaga maalinka loo qoondeeyey cadaabku inuu ku habsado cidalla cid ka leexin kartaa ma jirto waxaaqa waxaa ku degay bihim iyaga maakiibaa ku degay ama hareereeyey kaanuu ay ahaayeen bihi maaga yastahzi'uuna kuwa ku jeesjeesa waxay ku dheeldheelayeen ama beeninayeen ee cuquubo ahayd baa ku habsatay alla waxa u hi walain adaqna alinsaana wallaahi lain adaqnaa haddaanu dhadhan siino alinsaana kii insaanka ahaa aadamihii haddaanu dhadhan siino minaa xaggayaga aanu ka dhadhan siino raxmatan naxariis humma nasacnaahaa dabeed naxariistii aanu ka faydno minhu insaankii innahu insaanku laya-uusun waa mid quus badan kafuurun oo gaalnimo badan walain adaqnaahu wallaahi lain adaqnaahu insaankii haddaanu dhadhan siino nacmaa'a barwaaqo iyo ladnaan iyo nicmo oo caafimaad leh oo cuud leh oo amwaal leh oo awlaad leh oo nooc walba ah haddaanu barwaaqo iyo ladnaan dhadhan siino bacda daraa'a dhibaato dabadeed dhibaatadaasoo masadhu taabatay dhibaato ku dhacday dabadeed haddaanu dheef u soo gadaal marino oo cudur ku dhacay caafimaad uga dambeeyo ama caydhnimo cuud u soo gadaal maro layaquulanna waxa uu odhanayaa uu odhanayaa dahaba sayi'aatu xumaanihii way iga tegeen canii aniga odhan maayo alxamdu lilaah allah iga dulqaaday mahadnaqi maayo wuxuu odhanayaa xumaantii way iga tagtay sida waxa iyadu iska socotoo kale layaquulanna waxa uu odhanayaa uu odhanayaa dahaba sayi'aatu xumaanihii waa iga tegeen canii aniga dhibtii iga dhaqaaqdoo iga tagtay sidaasuu odhanayaa waayo innahu insaanku la farixun waa mid farxad badan oo kibir iyo qooq badan oo macnaha faraxani waa faraxu yacni kibri walbatar maaha farxaddii shukriga eh waa farxaddii qooqa iyo kibirka marka innahu insaankii la farixun mid farxad iyo qooq badan weeyi kaasoo fakhuurun faan badan ila aladiina kuwii mooyaane oon iyagu sidaa ahayn waa laga soo reebay mu'miniintii ila aladiina kuwii mooyaane sabaruu sabray oo wacamiluu saalixaat acmaasha wanaagsanna sameeyey ulaa'ika kuwaasi lahum waxay leeyihiin makfiratun dembi dhaaf iyo wa ajrun abaal abaalkaasoo kabiirun weyn alla waxa uu idhi falacallaka waxaad mudan tahay nebi allow taarikun inaad ka tagto bacda maa shay barhkii kaasoo yuuxaa lagu waxyoonayo ilayka adiga wadaa'iqun inuu ku cidhiidhiyoomo ayaad mudantahood ku dhowdahay bihi ay bibacdi ilwaxyi waxyigaa lagu waxyoonayo qaar ka mid ah gaadhsiintaad dadka gaadhsiin lahayd inuu ku cidhiidhiyoomayaad ku dhowaanaysaa sadruka laabtaadu macnaha waxaad ku dhowaanaysaa ama ku siganaysaa in wixii laguu waxyooday qaar ka mida gaadhsiintaad dadka gaadhsiin lahayd aada iska daysood ku cidhiidhyoonto waayo maxaa diiqadaasi ay kuugu dhacaysaa an yaquuluu lian yaquuluu inay odhanayaan gaaladu darteed ayaad u diiqadoonaysaa maxay odhanayaan lowlaa unsila ay hallaa unsila maa lagu soo dejiyo calayhi nebiga kanzun xoolo fara badan maxaa faqiir iyo caydh ka dhigay xoolo badan maa la siiyo aw jaa'a ama muu yimaado macahu nebiga la jirkiisa malakun malag ama malag maa la soo raaciyo u markhaati kacoo yidhaahda waa runtiiya waa rasuul alla waxa uu idhi innamaa anta adigu waxa tahay uu nebi muxamedow nadiirun dige xil kale kuma saara inaad hanuunka qalbigooda geliso iyo inaad adigu iimaanka waxa weeyaan qalbigooda ku sugto midna adiga xilkaaga ma aha xilkaagu waa dadka u dig diintana gaadhsii wax kale oo adiga ku saarani ma jire waxba ha ka murugoonin oo ha qoomamoonin weeyi innamaa anta adigu waxaad ahaatuu nebi allow nadiirun dige dadka u digaaya wallaahu allana calaa kulli shayin shay walba wakiilun waa ka ilaalinaya ee loo tala saartay ilaalintooda am yaquuluuna bal kaba kaale hadalkaa hore eh ayaquuluuna ma waxay odhanayaan gaaladani iftaraahu iftaraa waxaa abuurtay huwa muxamedu hu qur-aanka oo damiirka mustatirka ee maxalu rafcaha yaalee faacilka nebiga u celi kan baariskee muuqda ee mansuubka ana qur-aanka u celi marka am balbal kaba kaalayo ayaquuluuna ma waxay odhanayaan mushrikiintii iftaraa waxaa abuurtay huwa muxamedu hu qur-aankani ma isagaa abuurtoo samaystay bay odhanayaan oo la yimid qul waxaad ku tidhaa nebi allow fa'tuu bal hadda keena bicashri suwarin bal hadda toban suuradood la yimaada tobankaa suuradoodoo midlihi qur-aanka oo kale ah tobankaa suuradoodoo muftarayaatin la been abuurtay sow ma lihidin nebigu isagaa qur-aankan oo dhan been abuurtoo la yimid waayahay idinkuna toban suuradood soo been abuurtoo soo samaysta wadcuu weliba waxaad u yeedhataan nebigu waaba keligiie bal hadda idinku isu bahaysta oo isku wada habarwacda wadcuu weliba waxaad u yeedhataan man istatactum cid alla ciddaa kartaan min duuni illaahi alla sokadii in kuntum haddii aad ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaya haddaad run sheegaysaan cid alla ciddaad kartaanna u yeedha carabtii baa tihiin fusaxada iyo fasaaxadiiyo balaaqada carbeed lagu yaqaanaye kulligiin isugu tagoo toban suuradood keena dee haddaad keeni weydaan waxay noqonaysaan moxamed keligii wax ma keeneen eh waxay caddaynaysaa qur-aankani alle inuu ka yimid oo nebi moxamed isagoo aanu samaysan alla waxau idhi fain lam yastajiibuu hadday idin ajiibi waayaan lakum idinka oo dadkaad u yeedhanaysaan waxba ay idiin keeni kari waayaan faclamuu dee waxaad ogaataan annamaa unzila in lagu soo dejiyey uun huwa qur'aanka bicilmi illaah ilaahay cilmigiisa in lagu soo dejiyey qur'aanka ogaada cilmi alleh inuu qur'aanku ku soo degay iyo wa an laa ilaaha wa ana alamra washa'na in xaalkiiyo arrinku uu yahay laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabuda aynaanu jirin ilaa huwa isaga mooye ee fahal antum idinku muslimuuna kuwa u hoggaansamaya ma tihiin alle subxaanahu wa tacaala ilaahay tabaaraka wa tacaala aayaadkan wuxuu ku tilmaamay sicatu fadli illaahi wa cilmih ilaahay fadligiisa iyo deeqdiisa iyo arsaaqadiisu siday u ballaadhan tahay iyo cilmigiisu siduu caamka u yahay oo alla wuxuu tilmaamay wax alla waxa arlada guudkeeda socda risiqeeda ilaahay korkiisa inuu saaran yihi oo ilaahay damaanad qaaday wamaa min daabbatin fi lardi ilaa cala allahi risquha wa kaayin min daabbatin laa taxmilu risqaha allahu yarsuquha wa iyaakum wahuwa samiicu lcaliim marka wax alla wixii noolo ah ilaahay baa ballan qaaday intuu nool yahay arsaaqadiisa oo waxa weeyaan lan tamuuta nafsun xataa tastakmila risqaha wa ajalaha faataquu llaha waajmiluu fi alab nabigu sala allahu calayhi wasalam waa kii lahaa ina ruuxa alqudusi nafata fii ruuci annahu lan tamuuta nafsun xataa tastakmila risqaha wa ajalaha malakuljibriil waxa uu qalbigayga ku afuufay ama uu ii waxyooday inaan nafina aanay dhimanayn ilaa ay dhammaystirato ajasheeda iyo waxay quudanaysa inta ay nooshahay marka adoon adduunyadaba usoo bixin oo uurka hooyadaa ku jira ayaa la qoray waxaad quudanayso laa taziid walaa tanqus waxna ku dari kari maysid waxna ka dhimi kari maysid marka rasuulku waxau yihi faataquu llaha wa ajmiluu fi alab haddaba alla ka baqa oo sidaad wax u doonaysaan qurxiya oo hagaajiya oo macnaha xalaal ilaahay wax kaga doona xaaraan waxa ku doonina mar haddaanad dhaafinayn intii laguu qoray dee xalaal iyo wanaag ku dalab oo xumaan ha ku doonin wallaahi low tatawakaluuna cala allahi xaqa tawakulih larasaqakum kamaa yarzuqu اطayr taqduu khimaasa wataruuxu bitaana rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu lahaa low tatawakaluuna cala allahi xaqa tawakulih haddaad ilaahay u tala saaranaysaan tala saaradkiisa dhabta ah larasaqakum kamaa yarzuqu اطayr wuxuu idiin arsaaqi lahaa siduu shimbiraha u arsaaqo haddaad si dhaba ilaahay u tala saaranaysaan taqduu khimaasa wataruuxu biaana shimbiruhu aroortii waxay cufkooda ka kal lahaan bog iyo beerkoo isku dhegay iyagoon meel wax ku ogeyn galabtiina waxay ku soo caraabaan iyagoo dibirsan oo dhargay marka yacni sidaasoo kaleu alla idiin arsaaqi lahaa haddaad si dhaba ilaahay u tala saaranaysaan tawakulkuna ma aha dee isdhigasho ee waa alictimaadu cala allah maca alakhdi bilasbaab ilaahay in la cuskadoo laysu dhiibo iyadoo sababtiina lala imanaya sharciga ahayd ee mashruuca ahayd oo sababta keliya in la tala saartoo la yidhaa mar haddaan sababta sameeyey waa inaan shaygii helaa oo la aamino sababtu iyadu inay samaynayso shayga bidaatiha dee shirki bay noqonaysa dhib iyo dheef wax walba allah keena laakiin sababtan taasiirka ilaahay baa gelinaya marka ilaahay arrinka u dhiibo sababtana samee waa un sababtii ah haddaad sidoo kale tidhaahda allaan tala saartay sababna samayn maayana iyaduna waa qadxun fi shariica shariicadii iyo maqaasidii diinta ayaad meel kaga dhacaysa markaa sida saxdii waxa weeyi wax walba sababbaa alla u yeelay eh ilaahay adoo tala saaranayo og sababtu keligeed inaanay waxba qaban karin oo ilaahay talada u dhiibanaya sababtiina la kaalay waxaa kaloo alla uu tilmaamay cumuuma cilmihi calaa kulli shay cilmigiisu wax walba inuu caam yeelay wayaclamu mustaqaraha wa mustawdacaha kullun fii kitaabin mubiin wax alla waxaa noole adduunka ku nool halkuu u hoydo iyo halkuu ku nool yahu ku sugan yahay adduunyada ilaahay waa ogi hadhow halka la dhigi doono marka ay geeridu soo gaadhana ilaahay waa ogi noolo kastaa halka uu ku dambaynaye lagu aasi doono dabeed ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay ilaahay makhluuqaadka waaweyn ee uu abuuray cirarka iyo dhulalka inuu lix maalmood ku abuuray lixdaa maalmoodoo waxa weeyaan min aljumca ila alaxad lixdaa cisho ayuu alla ku abuuray makhluuqaadka waaweyn oo laba maalmood sabadaa lagu abuuray laba maalmood dhulka ayaa lagu abuuray laba maalmood oo kalena dhulka dhexdiisa ilaahay wuxuu dhigay ee biyo baad uu ka soo saaraya quud iyo arsaaqad ee buura iyo waxa weeyaan anhaar iyo webiye iyo bado dhulka dhexdiisa wixii alla ugu talagalay ayuu laba maalmoodna ku abuuray lixdaas ayaa uu ku taam yeelay cirarka iyo dhulalka iyo wixii dhexdooda ah ee dhulka dhexdiisa lagu abuuray saynu hore usoo tilmaanay ilaahay waa qaadir ilbiriqsi inuu ku abuuro wuu awoodi karay laakiin tacliiman lilcibaadi ata'ani baris addoommada la barayo oo lagu tarbiyeynayo ta'anigiiyo ukaadintiiyo tartiibta ayaa ilaahay sidaa u yeelay waxaa layna barayaa faa'iidatu ta'ani waatartiib laakiin ilaahay tabaaraka wa tacaala ilbiriqsi ka yar ayuu intaa iyo in ka badanba ku khalqi karaa kuna abuuri karay ilaahay waxa uu tilmaamay carshigiisu biyaha inuu ka sarreeyey oo culimmadu waxay yidhaahdeen qabla khalqi asamaawaati waalard intaan ilaahay cirarka abuurin een dhulalka abuurin ee waxa dhex yaalla la khalqin waxa weeyaan carshigaas iyo biyaha waxba uma dhexayn kadib baa ilaahay samaawaadkii iyo dhulalka uu khalqay kadib baa wixii dhexdooda loogu talagalay ilaahay uu ku uumay laakiin qabla khalqi samaawaati waalard kaana carshuhu cala almaa carshigiisu biyaha ayuu ka korreeyey wax u dhexeeyey ma jirin carshigaa iyo biyaha hoose ilaahayna carshigiisa ayuu ka sarreeyey tabaaraka wa tacaala waxaa kaloo alla subxaanahu wa tacaala uu tilmaamay mowqifu lmushrikiina min alnicami waanniqam wa jazaauhum wa mowqifu lmu'miniin min alnicami waanniqam wa jazaauhum gaalada mowqifka ay ka qaadanayaan nicmada iyo barwaaqada iyo ladnaanta iyo mowqifka yacni waxa weeyaan mu'miniintu ay ka qaadanayaan nicamta iyo barwaaqada iyo masaa'ibka iyo labada qolo qolo walba masiirka iyo ma-aalkooda iyo halka ay marayaan oo ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay insaanka oo gaalkii looga jeedo nicmada ilaahay diidayee dafiraayey walain adaqna alinsaana mina raxmata uma nasacnaaha minhu inahu layaa'uusun kafuur walain adaqnaahu nacmaaa bacda daraa'a massathu layaquulanna dahaba sayi'aatu canii inahu la farixun fakhuur ilaahay waxa uu tilmaamay insaankii haddii aanu raxmad xaggayaga ka ahaatay dhadhansiino dabeed aanu ka siibno caafimaad baa la siiyey waa laga qaaday cuud baa la siiyey haddana waa laga rafciyey wax wanaag ama barwaaqo ama ladnaan adduunye noocay doonta ha noqotee caafimaad ama cuud ama caruur ama ubad ama oori ama amwaal waxay doonta ha noqoto ilaahay wuxuu yidhi haddaanu intaanu wanaag siino dabeed haddana aanu ka siibno innahu la ya-uusun kaf waa mid quus badan oo gaalnimo badan waa ya-uusoo nicmo dambe oo mustaqbala kuu iman wuu ka quusanaya ilan waxa weeyaan waa gaal hadduu mu'min yahay ma quusteen waa kafuur oo waa jaaxidun linicam tii hore alla uu siiyena wuu dafirayaa oo ka mahadniqi maayo tu dambena waa ka quusanayaa tiibaa alla sii akiday oo haddaanu barwaaqo iyo ladnaan dhadhansiino dhibaato ku dhacday dabadeed wuxuu odhanayaa dahaba sayi'aatu canii xumaantii waa iga tagtay kaanamaa ina iyadu iska tagtay xataa ilaahay baa iga qaado iga kor yeela odhan maayo dahaba sayi'aatu canii innahu la farixun fakhuur waa mid faan iyo qooq iyo kibir iyo farxad badan insaankaas dee waa gaalkii oo xaalkiisu waa haddii raxmad iyo barwaaqa ku dhacdana qooq iyo kibir oo waxa weeyaan ilaahii siiye ku mahadin maayo kuna caabudi maayo waa ku caasinaya haddii dhibaata ku dhacda iyo musiibana waa ya-si iyo waxa weeyaan quus oo sabri maayo marka laa cibaadatu sabri walaa cibaadatu shukri midna shaqo kuma leh dhibaatana ku sabri maayo nicmana allihiisiiyo ku mahadin maayo ku caabudi maayo innahu la farixun fakhuur faraxa lagu sifeeyey insaanka gaalka ah waa faraxulkibri waalbatar waa faraxii qooqa iyo kibirka faraxa la diidayna waa kaas oo markii alla inooga xikaayoonayey qoomkiisii qaaruun waxay ku yidhaahdeen markuu qooqe uu xoolihii alla siiye ku kibray laa tafrax ina allaha laa yuxibu alfarixiin waxay yidhahdeen qaaruunow waxba ha isku qaadqaadinoo ha ku farxin xoolahan ilaahay ma jecla kuwa nicmada ku qooqee ku kibree markaa faraxa manhigee la diiday waa faraxa kibirka iyo qooqa amaa faraxu shik- shukri laakiin in la farxo iyadoo nicmada ilaahay lagu mahadinayo diin iyo dunyaba wixii kusoo kordha dee iyadu waxa weeyaan way bannaanta qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun waxaad ku tidhaha nebi allow ilaahay fadligiisa iyo raxmaddiisa kaaha ku farxaan dadku isagaa ka khayr badan adduunyaday urursanayaan marka fadliga ilaahay raxm- iyo raxmaddiisuna waa islaamnimadii iyo iimaankii iyo qur-aankii iyo rasuulkii lasoo diray sala allahu calayhi wasalam marka nicmadu ama ha noqoto nicmo diineed sida taas oo kale ama nicmo adduunyo ha noqoto ee qofku inuu ku farxo isagoo ilaahay ugu mahadnaqayo oo ku caabudayo oon ku caasiyeyn iyadu dhibaato ma leh oo waa idhaaru nicmat illaah laakiin faraxa madmuumkii waa ka kibirkiiyo qooqa xambaarsan ilaahayna lagu caasiyayo ee aan lagu caabuday gaalada dhaqankooda markii la sheegay cinda anicmati waanniqma waxaa laga soo reebay mu'miniintiio ila aladiina sabaruu wacamiluu saalixaat ulaa'ika lahum makfiratun wa ajrun kabiir ilaahay waxau ihi kuwii sabray mooyaane ee dhibaatada iyo shiddadana ku sabray nicmada iyo barwaaqadana rabbi ku mahadiyey camalka wanaagsanna sameeyey kuwaa mooyaane oo shukriga laftiisiibaa dee sabir u baahan inaad nicmada ku shukrido oo aad shukriga iyo cibaadada u adkaysato lafteeda ayaa sabir ah marka waxa alla uu yidhi kuwa sabray ee camalka wanaagsan sameeyey mooyaane camalkii wanaagsanaana dee shukrigiibaa ka mid a kuwaasi waxay leeyihiin dembi dhaaf iyo abaal weyn marka iyagu nicmadiina waa ku shukriyayaan musiibadiina waa ku sabrayaan abaal iyo ajar weyn bay kuwaasi leeyihiin laakiin kuwaa hore cuquube iyo cadaab bay leeyihiin marka tafsiirkaa markaynu marro waa marka insaanka aynu dhahno waa gaalkii tafsiir kale waxa uu odhanayaa insaankani waa jinsul insaan oo insaankii gaal iyo islaamba waa soo gelayaa insaanka la idlaaqay laakiin waxaa laga soo istitnoonayaa ila aladiina sabaruu oo istitnahani waa mutasil haddiise la yidhaahdo insaankaasi waa gaalkii un dee waa munqatico laakina aladiina sabaruu wa camiluu saalixaati ulaa'ika lahum makfiratun wa ajrun kabiir labada jeerbana haddii la yidhahdo insaanka waa cumuum iyo haddii kaleba mar walba mu'minku isaga xaaladiisu waa ka duwan tahay xaaladda kufraanka iyo ya'siga oo nabigu salى اllahu عalayh waslm wuxuu yihi cajaba liamri اlmuؤmin ina amrahu kulahu lahu khayr walaysa dalika liaxadi ila lilmuؤmin in asaabathu saraaءu shakar fakana khayra lah wain asaabathu daraءu sabr fakana khayra lah yacni waxaa la yaab badan ruuxa mu'minka arrinkiisu waa la yaab badan yihi haddii wax faraxti geliyaa uu ku dhaco ilaahay buu ku mahadinayaaye waxa weeyaan ku qooqi maayo ku kibri maayo markaasaa nicmadii khayr u noqonaysa haddii ay dhibaata ku dhacdana dhulka isla dhici maayo argagixi maaye waa sabrayaa markaasaa dhibaatada lafteedii dheefu noqonaysa axadna lama siin baa rasuulku yidhi cadiyad iyo deeq ka qiimo badan sabirka iyo waxa weeyaan dulqaadka waxaa kaloo aayaadkan ku sugan dayqu sadri rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam licanaadi lmushrikiina wa tawjiihu llaahi lahu waxaa alla uu tilmaamay nebiga sala allahu calayhi wasalam laabtiisu siday uga ciidhiyoomasay uga diiqadoonaysay canaadkii iyo madaxadaygii gaalada iyo afxumadii iyo edabdarradii kula dhaqmayeen waxaana alla ku tawjiihiyey oo kula taliyey nebigiisa moxameda sala allahu calayhi wasalam oo u tilmaamay inaanu waxba diiqad iyo cadho iyo dhibaato naftiisa aanu gelin ee uu sabro iyo inuu ogaado isaga xilka saaran inay tahay oo keliya dadka inuu inamaa anta nadiir laakiin wax kaloo kaa saaran adigu hanuunka inaad qalbigeedu geli qalbigooda inaad hanuunka geliso nebi moxamedow kuma saara ayaa ilaahay u tilmaamay marka aayaddaas falacallaka taarikun bacda maa yuuxaa ilayka wadaa'iqun bihi sadruk an yaquuluu lowlaa unzila calayhi kanzun aw ja'a macahu malak waa tasliyatun wa tahdiid dhinac waa ka laabqaboojin iyo niyadoo nebiga loo dejinaya sala allahu calayhi wasalam oo waxaa la leeyahay waxaabaad ku siganaysaa ood mudan tahay ama ku dhowdahay wixii laguu waxyooday qaarkii inaad dadka gaadhsiiso inaad uga tagtood ka diiqadooto adoo dhibsanaya waxay ku odhanayaan iyo afxumadooda oo bilaa hadalkan ku yidhaahdaan taa dhibsasho aad dhibsanaysa darteed ayaad ku siganaysaa waxyigii qaar ka mida gaadhsiintiisii inaad gaadhsii gaadhsiintii inaad iska dayso ayaad ku dhowaanaysaa laakiin alla waxau ihi innamaa anta nadiir nebi maxamedow adigu diga un baa tahay marka waa xaqiiqo marnaba nebigu sala allahu calayhi wasalam inaanu ka tegayn gaadhsiinta wixii loo waxyooday laakiin waxaa la cabirayaa oo la tilmaamayaa uun diiqadda iyo cidhiidhiga ay naftiisu ka dareemaysay afxumadooda iyo edebdaraday kula dhaqmaya oo ilaahay aayaadka kale waa kii ku tilmaamay walaqad naclamu anaka yadiiqu sadruka bimaa yaquuluun fasabbix bixamdi rabbika wakun min asaajidiin allah waxau ihi waanu ognahay nebi allow laabtaadu inay ku cidhiidhiyoomayso afxumada iyo waxay kugu odhanayaan ay kugula hadlayaan ee ilaahay xumaan oo dhan ka nasah adoo mahadinaya waxaanad ka mid noqotaa kuwa sujuudsan ee tukanaya marka yacni alla wuxuu u tilmaamay iyadoo niyadiyo laabta loo dejinayo in la og yahay laabta nebi moxamed siday u dhibsanayso waxay kula hadlayaan laakiin waxaa loo tilmaamay waxaas wixii dawada uga ahaa oo ah inuu ku mashquulo tasbiix iyo taxmiid iyo cibaadadii oo salaadu ay ugu horayso walidaalika ruuxu werwer iyo walbahaar markuu dareemo wax deganaansha laga helo waxa ugu weyni waa dikriga alle iyo daacadiisa xaggooda inaad u cararto fasabbix bixamdi rabbik wakun min asaajidiin waxaa kaloo alla ku lahaa qad naclamu inahu layaxsunuka aladii yaquuluun waanu ognahay nebi allow inay ku murugo gelinayso waxay ku leeyihiin falacalaka baakicun nafsaka calaa aahaarihim in lam yu'minuu bihada alxadiidi asafa waxaabaad mudantood ku dhowdahay naftaada inaad halaagtood dhibto ood raadkooga ku halaagto hadday rumayn waayaan qur'aankaas murugo aada u murugoonayso iimaan la-aantooda darteed falaa tadhab nafsuka calayhim xasaraat aayaddaa kalena alla wuxuu ku lahaa nebi allow naftaadu yay ku tegin qoomamo aada u qoomamoonayso kuwaa darteed naftaada ha ku dhibin oo yaanay ku tegin marka nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu ka qoomamoonayey uu dhibsanayey waana iimaan la-aantooda ay diinta raaci laayihiin iyo afxumada ay kula hadlayaan dabeed nebiga waxaa loo tilmaamay isaga xilkiisu inay tahay uun gaadhsiin wax kale inaanay ka saarayn in calayka ila albalaaq inamaa anta nadiir wallahu calaa kulli shayin wakiil shay walbana ka loo tala saartay ilaalintiisa iyo xifdintiisu alle inuu yahay ayaa rabbi uu tilmaamay tabaaraka wa tacaala waxaa kaloo aayaadkan ku sugan taxadi illaahi lilmushrikiina an ya'tuu bimili hada alqur'aan waxaa lagu cariyey gaalada oo lagu cajsigeliyey inay qur'aankan oo kale keenaan oo kamaa fii suurati tuur marka hore waxaa lagu cajsigeliyey qur-aanka oo dhan inay keenaan qur-aankaa oo dhan oo kaamil ah mid lamid ah falyaأtuu bixadiiثi milihi in kaanuu saadiqiin alla waxau ihi qur'aankan warkan oo kale ha keenaan hadday run sheegayaan waa taxadi lagula galay qur'aanka oo dhan inay keenaan hadday ka run tahay oo hadalkay leeyihiin maxamed baa la yimid oo samaystay waxaa kaloo lagu taxadiye oo lagu cariyey markii qur-aanka oo dhan laga yimid sidan suuratu huod inay toban suuradood un keenaan qul faatuu bicashri suwarin milihi muftarayaat waxaa la yidhi bal waayahe toban suuradood unoo qur-aanka la mid ah bal hadda keena hadday idinka run tahay maxamed baa keenay dee waxa weeyaan idinkuba fusaxadii carbeed baa tihiine keena markay keeni waayeen sidii suuratulbaqara iyo yuunus ba inagu soo martay hal suurad baa lagu cajsigeliyey oo lagu cariyey oo la yidhi carbal suuradun keena wain kuntum fii raybin mima nazalna calaa cabdina faatuu bisuuratin min milih suuratulbaqara sidii inagu soo martay waxaa la yidhi haddaad ahaateen kuwo ka shakisan qur-aankaanu addoonkayga nebi maxamed kusoo dejinnay bal waayahee keena suurad keliyao qur-aanka la mid ah intiiba markay keeni waayeen ilaahay waxa uu ku markhaati furay inay beenaalayaal yihiin oonay waxba keeni karayn alla waxau ihi qul in ijtamacat ilinsu waljinu calaa an ya'tuu bimili hada alqur'aan laa ya'tuuna bimilihi walow kaana bacduhum libacdin dahiira waxaad ku tidhaha nebi allow jin iyo insi hadday isugu yimaadaan inay qur-aankan oo kale keenaan oy weliba isu bahaystaan oo isu kaalmaystaan keenistiisa ma keeni karaan isagoo kale walow haba isu bahaystaan oo ha isu habarwacdaane marka markay keeni waayeen waxay taasi caddaysay inaanu nebi moxamed la iman ee uu yahay tanziilu min rabbi alcaalamiin mid laga soo dejiyey ilaaha caalamiintao dhan rabbiga u ah xaggiisa inuu ka yimid ayaa caddaatay allah waxau ihi wamaa min daaba wax socdaa ma jiro fi lardi ay cala alardi arlada korkeeda wax dul socdaa ma jiro ilaa hadduu jirase cala allah alle korkiisa ayuu ahaaday risquhaa daabadda arsaaqadeedu allay saarantaoo damaanad qaaday wayaclamu waanu ogyahay huwa rabbi mustaqarahaa makaanu sugnaanshaheeda daabaddaasi intay adduunka ku nooshahay meeshay u hoyato iyo halkay ku sugantay ilaahay waa ogyahay wa mustawdacahaa makaanu dhigiddeeda dambana halka marka dambe la dhigayee lagu aasayana ilaahay waa ogyahay kullun mid wal oo waxaa la soo sheegay ka midi fii kitaabin kitaab ayaa uu ku sugan yahay kitaabkaasoo mubiinin ay bayinin cad oo looxul maxfuudkaa hore loogu qoray wa huwa rabbi alladii allaha weeyi khalaqa abuuray asamaawaati samooyinka iyo walarda arlada fii sittati ayaamin maalma lixa ku abuuray wa kaana wuxuu ahaa carshuhu ilaahay carshigiisuna cala almaa biyaha korkooda ayuu ahaaday liyabluwakum maxaa alla makhluuqaadkaa u abuuray liyabluwakum si uu idinku imtixaamo ayukum kiina axsanu ugu wanaagsan camalan xagga camalka lama odhan ayukum akharu camalan ka ugu camal badan waayo alcibratu bilkayfi laa bilkam cibradu waa kayfiyada iyo tayada iyo wanaagga camalka laakiin tirada iyo faraha ma aha marka ayukum axsan baa la yidhi aktar lama odhan fudayl ibnu ciyaadna waxa uu yihi ay akhlasuhu wa aswabu waxaa axsanu camalan looga jeedaa ka ugu khaalisan ee ugu sawaabsan waxaa lagu yidhi yaa abaa cali maa akhlasuhu wamaa aswabuh oo ka ugu khaalisan ee ugu sawaabsani waa maxay faqaala ina alcamala ida kaana khaalisa walam yakun sawaaban lam yuqbal waida kaana sawaaban walam yakun khaalisan lam yuqbal xataa yakuuna khaalisan sawaaba wuxuu yidhi camalku hadduu yahay mid khaalis oo alla u badhax tiran oon sunnada ku yani waafaqsanayn lama aqbalo hadduu waxa weeyaan sawaab yahay sunnada waafaqsan laakiin khaalis aanu ahayna lama aqbalo ilaa uu noqdo khaalisan sawaaban wlkhaalisu maa kaana khaalisan liwajhi illah wsawaabu maa kaana muwaafiqan lima jaa bihi muxamedu sala allahu alayhi wasalam khaalisku waa wixii ilaahay dartii loo sameeyeen cid kale lagu badhaxin sawaabkuna waxa waafaqsan hadyigii nebi moxamed la yimid calayhi afdal salaati wasalaam alla waxa uhi liyabluwakum waa cilada khalqiga maxaa makhluuqaadka alla u abuuray liyabluwakum si uu idinku imtixaamo ayukum kiina axsanu ugu wanaagsan huwa isagu camalan min jihati lcamal xagga camalka walain qulta wallaahi lain qulta haddaad ku tidhaa nebi allow inakum idinku mabcuuhuuna kuwa la soo saarayaa tihiin min bacdi lmowti geerida ama dhimashada dabadeed layaquulanna waxay odhanayaan oy odhanayaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay in haadaa ay maa haadaa kani ma ahaanin ilaa sixrun sixir mooye wax kale ma ahaanin sixirkaasoo mubiinun ay bayinun sixirnimadiisu ay caddahay wallaahi lain akharnaa haddaanu dib uga dhigno canhum iyaga alcadaaba cadaabka haddaanu dib uga dhigno ilaa ummatin ay ilaa burhatin min azaman ilaa wakti macduudatin la tirinayo ilaa wakti la tirinayo oo tirsan oo kooban haddaanu dib ugu dhigno layaquuluunna waxay odhanayaan maa yaxbisu ay ayu shayin yaxbisu maxaa xidhayoo xabisaya waxa cadaabka hayaa waa maxay miyaa imikaba la keeno lafdu umma macaani dhowruu ku yimaadaa fi lqur'aan waxaa ka mid a macaanidiisa burhatun min azaman xilli waktiga ka mid ah sida suuratu yuusuf ay noogu iman doontaa wadakara bacda umma ay bacda burhatin min azaman yacni wakti dabadeed ayuu xasuustay waxaa kaluu lafdu umma ku yimaadaa bimacna aljamaaca koox dadka ka mid ah walamaa warada maaa madyana wajada calayhi ummatan min annaas ay jamaacatan min annaas waa koox dadka ka mid ah waxaa kaloo lafdu umma ku yimaadaa bimacna almillati waddiin macnaha diinta iyo milada oo siduu alla ugu yidhi aayaddii fii suurati lmu'minuun waina haadihi ummatukum ummata waaxidatan wa ana rabbukum fattaquun tani waa diintiinnii diin keliya xaal ay tahay aniguna rabbigiinnii baan ahe iga cabsoodoo i caabuda marka waina haadihi ummatukum ummatan waaxida wa millatukum millatan waaxida waa bimacna diin waxaa kaloo lafdu umma ku yimaadaa bimacna alimaam almuqtadaa bih ninka weyn ee hogaanka lagu daydo ina ibraahiima kaana umma ay imaama yuqtadaa bih alla waxau ihi walayn akharnaa haddaanu dib uga dhigno canhum iyaga alcadaaba cadaabka ilaa ummatin ay ilaa zaman ilaa wakti macduudatin la tiriye haddaanu dib ugu dhigno layaquulunna waxay odhan doonaan oy odhan doonaan maa yaxbisu maxaa mancinaya cadaabka haya muu yimaado alaa hooyaay yowma maalinka yaatihim cadaabku u imanayo laysa ma ahaanin huwa cadaabku masruufan mid laga leexinayo canhum iyaga waxaaqa waxaana ku degay bihim iyaga ama hareereeyey maakii kaanuu ay ahaayeen bihi maaga yastahzi'uuna kuwa ku jeesjeesa alla waxau ihi walain adaqnaa wallaahi lain adaqnaa haddaanu dhadhansiino alinsaana kii insaanka ahaa ee dadka ahaa walain adaqnaa haddaanu dhadhansiino alinsaana insaankii minnaa xagga yaga haddaanu ka dhadhansiino aadamihii raxmatan naxariis haddaanu ka dhadhansiino oo nicmo uuna noocay doonta ha noqoto caafimaad iyo cuud iyo wax kale uma dabadeedna nasacnaaha raxmaddii aanu ka siibno minhu isaga innahu isagu insaankii laya-uusun waa mid quus badan oo nicmo dambaba inay u imanayso waa ka quusanaya kafuurun waana mid gaalnimo badan oo nicmadii horena dafirayo oo diidayo oo weligiiba khayr inaanu arag tilmaamaya walain adaqnaahu wallaahi lain adaqnaahu insaanka haddaanu dhadhansiino nacmaaa nicmo iyo barwaaqo haddaanu dhadhansiino bacda daraa'a dhibaato dabadeed dhibaatadaasoo masadhu taabatay layaquulanna wuxuu odhanayaa uu odhanayaa insaankii dahaba sayi'aatu xumaanihii waa iga tegeen canii aniga allaa iga kaxeeye xataa odhan maayo xumaantii waa iga tagtay kaanamaa inay iyadu iska socotay innahu insaankii la farixun mid farxad iyo kibir badan weeyi waa faraxulkibri walbatara eh fakhuurun oo faan badan ila aladiina kuwii mooyaane sabaruu sabray oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaashan wanaagsan sameeyey oo iyagu nicmadana waa ku mahadinayaan rabbi musiibadana waa ugu sabrayaan ulaa'ika kuwaasi ku sifoobay sabirka iyo waxa weeyaan acmaasha wanaagsan ee shukrigu uu ka mid yahay lahum waxay leeyihiin makfiratun dembi dhaaf iyo wa ajrun abaal abaalkaasoo kabiirun weyn alla waxau idhi falacallaka waxaad mudan tahay nebi allow taarikun inaad ka tegayso bacda maa shay barhkii inaad ka tagta ayaad mudan tahay ama ku dhowdahay kaasoo yuuxaa lagu waxyoonaya ilayka adiga nebi allow wadaa'iqun waxaad mudantahood ku dhowdahay inuu ku cidhiidhiyoomo bihi ay bibacdi alwaxyi waxyigaa lagu waxyoonaya qaarkii inaad dadka soo gaadhsiiso inuu ku cidhiidhiyoomo ayaad ku dhowdahay sadruka laabtaadu ay ku cidhiidhiyoonto oo maxaad ugu cidhiidhiyoomaysaa ama ugu dhowaanaysaaba inaad gaadhsiinta waxyiga qaarkii aad ka tagto an yaquuluu lian yaquuluu inay gaaladu odhanayaan darteed ayaad uga diiqadoonaysaa lowlaa unzila ay hallaa unzila miyaa lagu soo dejiyo calayhi moxamed kanzun ayay odhanayaan maal fara badan waa maxay faqiirnimada iyo caydhnimadani xoolo badan maa la siiyo aw jaa ama muu yimaado macahu moxamed la jirkiisa malakun ama malag muu yimaado oo lasoo raaciya malag la socdoo leh war waa runtii oo waa rasuule rumeeya sidaasay odhanayaan alla waxa uu ku yidhi innamaa anta waxaa tahay uun adigu nebi moxamedow nadiirun dige macnaha adigu nimankan iyo afxumadooda iyo inay hanuunaan waxba kaama saare eh ha ku diiqadoon hana dhibsanin innamaa anta nadiirun adigu diga unbaatow xilkaagu waa gaadhsiin dee xilkaagiina waad gudatay wallaahu allana calaa kulli shayin shay walba wakiilun mid ilaalinaya weeyo loo tala saartay ilaalintooda alla waxau dhi am yaquuluuna bal kaba kaalay hadalkaa hore eh ayaquuluuna ma waxay odhanayaan iftaraa waxaa abuurtay huwa muxamed hu qur'aankani qur'aankan ma muxamed baa abuurtoo la yimid bay odhanayaan qul waxaad ku tidhaa nebi allow faatuu bal hadda idinku keena bicashri suwarin suurado toban ah suuradaha tobanka ahoo midlihi qur'aanka la mid ah suwarkaa tobankaee qur'aanka la mid ahoo muftarayaatin iyagana la been abuurtay maxamed baa abuurtoo samaystay sawmaydaan oo dhan idinkuna toban suuradood keenoo soo abuurta oo wadcuu una yeedha man istatactum cid alla ciddaa kartaan min duuni illaahi alla sukadii cid alla ciddaa doontaan u yeedha in kuntum haddii aad ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaya run hadday idinka tahay ciddaa doontaan waxa weeyaan dalbada oo doonta fa in lam yastajiibuu hadday idin ajiibi waayaan lakum idinka kuwaa u habar wacateen ee nasri iyo guul aad ka doonteen hadday idin ajiibi waayaan oo waxba idin qaban waayaan idinkiina aad waxba la iman kari weydaan oo aad talax gabtaan dee faclamuu markaa waxaad ogaataan annamaa unsila in lagu soo dejiyey uun qur'aanka waa xasri eh bicilmi illaah ilaahay cilmigiisa uun in lagu soo dejiyey oo wax aadame iyo cid kale ay soo dhoobdhoobatay inaanay ahayne ilaahay cilmigiisa uun lagu soo dejiyey ogaada iyo wa an laa ilaaha illaa huu wa anna alamra waasha'na iyo xaalka iyo arrinku inuu yahay laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudayo inaanu jirin ilaa huwa isaga mooye ee fa hal antum idinku muslimuuna kuwa haddaba alle u hoggaansamaya ma tihiin yacni markaa kari weydaan qur'aan inaad keentaan ey caddaatay inuu yahay mid lagu soo dejiyey bicilmi illaah dee haddaba ma hoggaansamaysaan mise halkiinna unbaa kaga haynaysaan allah waxaa u ihi man kaana yuriidu alxayaata addunya waziinataha nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wahum fiiha laa yubkhasuun man kaana axadka ahaaday huwa manku yuriidu mid doonaya alxayaata nolosha addunyaa ee liidata ama dhow iyo wasiinataha quruxdeeda qofka adduunyo iyo quruxdeedii doonaya nuwafi waanu u dhammaystiraynaa ilayhim iyaga acmaalahum acmaashooda ay hawaaba acmaalihim adduunyada ay u shaqaysanayaan ee abaalmarinteeda ay doonayaan waanu u oofinaynaa fiihaa adduunyada dhexdeedaanu ugu oofinaynaa walxaal baanu u oofinaynaa hum iyaga fiihaa adduunyada dhexdeeda laa yubkhasuuna aan laga nuqsaaminayn waxa ay tabcanayaan ay u jeedaan marba hadday niyadooduba tahay adduunye uun camalkan abaalkiisa inay ku helaan waanu u oofinaynaa oo waxba ka dhimi mayno ulaa'ika kuwaasi baa alla uu yidhi aladiina waa kuwa laysa lahum aanay ugu sugnaanin fi laakhirati aakhira dhexdeeda ila annaaru naar mooye wax kale aakhira aan ku lahayn waxabita waa buray maa sanacuu waxay ku sameeyeen fiiha adduunyada dhexdeeda wa baatilun mid baaba'ay oo buray weeyi maa kii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna adduunyada kuwa ku sameeya afaman mid kaasoo kaana ahaaday calaa bayina xujo cad korkeeda ku sugan daliilkaa cadoo min rabbi rabbigii xaggiisa ka ahaaday mid waxa weeyaan daliil cadoo alle ka ahaaday ku dul sugan qofka ku dul sugan xujo iyo daliil cad oo ilaahay xaggiisa ka ahaaday waa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo inta rumaysa ee raacdaye kama laysa kadalik jawaabka usoo qadar ku aan sidaa ahayn dee miyuu la siman yahi oo la mid yahay laa yastawiyaani maalan allah waxa uu ihi wayatluuhu waxa raacaya daliilka iyo xujadaa cad waxa raacaya oo u raacsan shaahidun mid markhaati kacaya oo xujadaa iyo daliilkaa xaqnimadiisa ka markhaati kacaya shaahidkaasoo minhu ay min allah ilaahay xaggiisa ka ahaaday yacnii daliilka caduu ku dul sugan yahay waxa u raacsan markhaati ilaahay xaggiisa ka ahaado u markhaati furaya runnimadiisa iyo risaaladiisa xaqa ah wa min qablihi ay wa min qabli hada shaahid markhaatigaa maragga u furayo hortiina waxa ahaaday kitaabu muusaa nebi muuse kitaabkiisii towraad ahaa ayaa ka horreeyey oo isaguna u markhaati kacaya oo tilmaantiisii ay ku taallay nebiga sala allahu calayhi wasalam imaaman xaal uu yahay mid lagu daydo kitaabkii muuse ee towraad ahaa wa raxmatan iyo naxariis xaal uu yahay kitaabkaa muuse dadkii loo soo rogay ee reer banu israa'iil raxmad iyo naxariis uu ahaa alla waxau ihi ulaa'ika kuwaasi kuwaa bayinada ku sugan iyo kuwa raacay yu'minuuna waa rumaynayaan bihi qur'aanka waman axadka yakfur ka gaalooba bihi qur'aanka oo min alaxzaabi gaalada isa soo bahaysata ka mid a fannaaru naarta ayaa mawcidu meesha loo yabo heel loo ballanqaaday naarta weeyaan ciyaadan billaah ee falaa taku ha ahaanin nebi allow fii miryatin ay fii shakin shaki ha kaga sugnaanin minhu ay min alqur'aani qur'aanka xaqa ah waayo innahu qur'aanku alxaqu xaqii weeyi min rabbika rabbigaa xaggiisa ka ahaaday walaakina akara annaas ha yeeshee dadka bedidoodu laa yu'minuuna rumayn maayaan oo waa ka baydhayaan waman adlamu yaa ka dulmi badan ay laa axada adlam cid ka dulmi iyo waxa weeyaan daalimnimo badani ma jirtee miman ruux iftaraa ku abuurtay cala allaahi alle korkiisa kadiban been ulaa'ika kuwaasi alle ku been abuurtay yucraduuna waa loo bandhigayaa calaa rabbihim rabbigood baa loo bandhigayaa oo dee abaalkoodaa la marin wayaquulu alashhaadu kuwii markhaati kacayeyna waxay odhanayaan oo ama malaa'igtii xafadada ee acmaasha addoommada ilaalinasee loo wakiishay ah amase rusushii umamkooda ku markhaati furaysay ah labada kay noqdaanba labadaba waa la yidhiye kuwii markhaati kacayena waxay odhanayaan haa-ulaa kuwaasi iyagoo farta ku fiiqaya alladiina waa kuwii kadabuu ku been sheegay calaa rabbihim rabbigood ku been sheegee ku been abuurtay alaa hooyaay lacnatullah ilaahay lacnadiisa iyo naxariistiisa oo laga dheeraadaa cala aldaalimiina daalimiinta korkooda ha ahaato aladiina daalimiintii ku sifeeyo yasuduuna dadka ka hor joogsanayey can sabiili اllaah ilaahay jidkiisa ka jeedinayey ama hum daalimiintu khabar mutadiis maxduuf yahayba ka dhigo aladiina waa kuwa yasuduuna dadka ka hor joogsanaya can sabiili اllaah ilaahay jidkiisa ka jeedinaya oo sadadani maanta waa tii mutacadiga ahaydee bimacna almanci masderkeeduna uu sadiga ahaa ee tii suduudka masderkeedu ku imanayey ee laasimka maaha wayabquuna waxaanay la doonayaan haa sabiilkaa iyo wadadaa ilaahayna waxay la doonayaan ciwajan qallooc ayaa ay la rabaan walxaal hum iyagu bilaakhirati aakhirana hum iyagu kaafiruuna kuwa ka gaaloobaya ay yihiin ulaa'ika kuwaasi daalimiinta ee sidaa doonaya lam yakuunuu may ahaanin mucjiziina kuwa ilaahay ku cajsi gelinaya fil ardi arlada dhexdeeda kuwa ilaahay arlada dhexdeeda ku cajsi gelin kara oo meelna kaga baxsan kara ilaahay may ahaanin wamaa kaana umana ahaanin lahum iyaga min duuni illaahi alla sokadii min wliyaa wax u gargaaroo u hiiliyana heli maayaan ilaahay sokadii yudaacafu waa loo libin laabayaa lahum iyaga alcadaabu cadaabka waa loo libin laabayaa maa kaanuu may ahaanin yastaiicuuna kuwa karaya asamca maqalka ay samaaca qabuulin waijaaba macnaha maqal ay ku intifaacayaan oy aqbalaan oy xaqa qaataan ma karayaan oo ma samaynayaan oo waa laga xijaabo qalbi iyo dhagow iyo indhabo waa laga dhababo waa laga daboolay wamaa kaanuu manay ahaanin yubsiruuna kuwa xaqa arkaya oo waa sumun bukmun cumyun fahum laa yarjicuun way indhaqabaano adduunka waxu arkayaan way dhagaqabaano waxway maqlayaane laakiin xaqay ka indhabeeleen oo ka dhagabeeleen qalbigooduna ka daboolan yihi alla waxaa u ihi ulaaika kuwaasi aladiina waa kuwa khasiruu khasaaray anfusahum nafahooda oo wadalla uu ka lumay canhum iyaga maa kii kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna kuwa been abuurta laa jarama ay xaqan waxa xaq oo hubaal ah annahum iyagu fi laakhirati aakhire dhexdeeda hum iyagu alaksaruuna kuwa ugu khasaaraha badan inay yihiin ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu saalixaati acmaasha wanaagsan sameeyey oo waahbatuu u khushuuco isu dhuldhigay ilaa rabbihim rabbigood isu dhuldhiga oo u khushuucay ulaa'ika kuwaasi sifadaa iyo waxa weeye tilmaantaa ku toosnaaday asxaabuuljanna jannada asxaabteedii weeyi oo hum iyagu fiihaa jannada dhexdeeda khaaliduuna kuwa ku waaraya weeyi ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkan wuxuu inoogu tilmaamay ana alkaafira yu'hiru dunya cala alaakhira wanahu yaahudu nasiibahu min addunya walaysa lahu nasiibun fi laakhira gaalkii waxa uu door bidayaa adduunyadanuu aakhiro ka door bidaya oo wax allo wuxuu xataa wanaag samaynayo hadday samafal tahay hadday sadaqo tahay hadday xidhiidhin tahay wax allo waxa uu adduunka ku samaynayo ilan aakhire maba aaminsane e isagu dee adduunyuu ku rabaa mar hadduu adduunyo uun ku rabo abaalkiisa iyo nasiibkiisa adduunyaduu ku helaya oo kuwaa gaalada ah waxay samaynayaanee wanaaga adduunkaa loogu soo dadejinaya ilan aakhiro nasiib kuma leh waxa iyaga laftoodu aakhiro aan waxba ka helayn dee kuwa riyaaga iyo nifaaqa wax u samaynaya ha soomaan ha salaadaan cibaado ha sameeyaan niyadu hadday tahay ligayr illaah oo adduunyo ay camalka u samaynayaan dee adduunka waxay ku helaan dheef iyo wanaag mooye aakhiro abaal ka heli maayaan waayo marba haddii camalka aanu ilaahay dartii ruuxu u samayn dee waxa weeyaan dheeftii adduunyuhu u sameeyey inuu ku helo waa la arkaa laakiin aakhiro wax u yaallaa ma jiraan allah waxau ihi man kaana yuriidu alxayaata addunya wasiinataha nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wahum fiiha laa yubkhasuun kuwa doonaya ee niyadoodu tahay adduunyadan iyo quruxdeeda uun oo camalka wanaagsan ay adduunka ku samaynayaan niyo kaleba uma samaynayaan aakhiro uma samaynayaan ilaahay dartii uma samaynayaan waa adduunyo iyo quruxdeeda ku heloon dee ujeedadoodaa adduunyadaanu ku siinanaa iyadoon waxba laga nuqsaaminayn aakhirana waxba lagu siin maayo aayad kale ilaahay wuxuu ku tilmaamay kuwa adduunyada lagu siinayo laftoodu waa kuwa alla u doono oo qaar baa adduunyadana qadaya aakhirana marka horeba aanay waxba u oolin oo man kaana yuriidu alcaajilata cajalnaa lahu fiiha maa nashaau liman nuriid maaha mid walba ka aanu doonno waanuu soo dadejinaynaa oo midbaa waxa weeyaan aan adduunkiina waxba ku helayn aakhirana marka horeba ka qadaayey taasi markaa muuminka waxay ku xambaaraysaa tasarufaadkiisa iyo waxa uu samaynaya qowl iyo ficilba inaanu adduunyo u samayna aakhiro iyo ilaahay dartii uu u niyoodo inuu ilaahay ridihiisa ku helo si aanu waxa weeyaan aakhiro u qadin oo uu ajar iyo abaal u helo waxaa kaloo aayaadkan ku sugan laa yastawi alkaafiruuna waalmu'minuun wa masiiru lkaafiriin marka horeba dee gaalada iyo ahluliimaanku kuwa siman ma aha gaaladu waxa weeyaan dee masiirkoodu waa naar ciyaadan billaah camalkooduna waa xumaan dadka mu'miniinta ana dee camalkooduna waa camal saalixa waxay ku dul sugan yihiinna waa daliil iyo xujo cad masiirka iyo meesha ay gelayaanna waa jannada iyo ridaha rabbi subxaanahu wa tacaala marka labadaasi kuwa siman ma aha afaman kaana calaa bayinatin min rabbihi wayatluuhu shaahidun minhu wa min qablihi kitaabu muusa imaamu waraxma alla waxa uu yidhi afaman kaana calaa bayinatin min rabbih ruuxa ku dul sugan xujo cad oo ilaahay xaggiisa ka ahaatay miyuu la mid yahay ka aan ku dul sugnayn dee jawaabtu waa maya laa yastawiyaani maala kaa xujada cad ku dul sugani dee waa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo inta rumaysay raacday waxa alla uu raaciyey wayatluuhu shaahidun minhu daliilkaa cad waxa raacaya markhaati kaloo xaqnimada ka markhaati kacaya oo ilaahay xaggiisa ka ahaaday shaahidkaa daliilka cad raacaya waxaa lagu fasiray ciisa calayhi asalaam wa kitaabuh nebi ciise iyo kitaabkii injiile lagu soo dejiyey wa mubashiran birasuulin ya'tii min bacdi ismuhu axmed oo ciise dee wuxuu ahaa bushaareeyihii ku bushaaraynayey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaanu ahaa aakhiru ambiyaa'i bani israa'iil kii nebi maxamed ugu soo xigay ee isaga dabadii nebi maxamed un la soo saaray nebi kalena aanu u dhexay marka shaahidka ka markhaati kacaya xaqnimada nebi moxamed ciise iyo kitaabkiisii waa lagu fasiray wayatluuhu shaahidun minhu waxaa kaloo lagu fasiray shaahidka alicjaazu alkaa'inu fi lqur'aani alkariim qur'aankaa sharafta badan ee nebi moxamed lagu soo dejiyey mucjizaadka ku jira uu xambaarsan yahay ayaa ka markhaati kacaya xaqnimada nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo lagu fasiray wayatluuhu shaahidun minhu alcaqlu waalfitra caqliga fayow iyo fidrada saliimka ee basharka lagu beeray ee ilaahay ku abuuray ayaa lagu fasiray oo ruuxa fidrada saliimka ee uu ku dhalanayo iyo caqliga fayow waxay qirayaan xaqnimada diinta islaamka oo caqliga fayow iyo fidrada saliimka ah haddaan la leexin waxay ka markhaati kacayaan xaqnimada diinta islaamka oo rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waa kii tilmaamay yacni ilmo kastoo dhasha in lagu dhalayo cala alfitra yacni diin jacaylka iyo fidrada saliimka ah fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi laakiin labadiisa waalid ayaa ama yahuudi ka dhigaya ama kiristan ka dhigaya ama dabcaabud ka dhigaya lama odhan aw yumaslimaanihi ama muslim bay ka dhigayaan waayo islaamnimadu wax daari oo ku soo dariyo bannaanka kaga imanaya maahe waa fitradii lagu abuuray lagu beeray laakiin waa laga leexinaya marka gaalnimada iyo shirkiga ayaa daari dadka kusoo dariyaya ah laakiin islaamka iyo tawxiidku waa asalka uu ku dhalanayo haddaan laga leexin dabeed alla waxau yihi wa min qablihi kitaabu muusa imaama waraxma shaahidkaa waxaa ka horeeyey kitaabkii nebi muuse towraad oo isaguna mid lagu daydo oo raxmada ahaa oo sida ciise iyo kitaabkiisuba uga markhaati kaceen xaqnimada nebi moxamed iyo diinta lagu soo rogey lagu soo dejiyey sidaasoo kale ayaa shaahidkaa shaahidbaa ka horreeyey oo tilmaamihiisu towraadba waa ku yaalleen alla waxa uu tilmaamay markaa kuwa ka gaalooba ee raaci waaya fannaaru mawciduh makaanka loogu yaboohay naar inay tahay walciyaadu billaah nebigana sala allahu calayhi wasalam waxaa la amray marnaba inaanu ka shakiin xaqa qur'aanka waayo inahu alxaqu min rabbik walaakina akara annaasi laa yu'minuun waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tilmaamay in cidda ugu dulmi badan dadku ay yihiin kuwa ilaahay ku been abuuranaya u nisbaynaya ilaahay wuxuu ka nasahan yahay yansibuuna ilayhi alwalad wasaaxiba kuwa shirkiga iyo ubadka iyo oorida alla u aanaynaya waa adlamu nnaasi cala aliطlaaq kuwa dadka ugu dulmi badan masiirkoodana alla waa tilmaamo ulaa'ika yucraduuna calaa rabbihim dee waa la abaal marinayaa weeye oo waxay mutaysteen baa la marinaya dabeed alla wuxuu tilmaamay in markhaatiyadii dadka ku markhaati furaya ay odhanayaan haaulaai aladiina kadabuu calaa rabbihim alaa lacnat ullaahi cala aldaalimiin ama waa malaa'igtii xafadada ahayd ee addoommada acmaashooda loo wakiishay amaba waa rusushii umamka ku markhaati kacaysay fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiidin waji'naa bika calaa haaulaai shahiida marka ama waa rusushii ama waa malaa'igta kii la yidhaahdaba waxay odhanayaan kuwaasi waa kuwii ilaahay ku been abuurtay ee lacnadii korkooda ahaatay waxaa lagu sifeeyey aladiina yasuduuna can sabiili اllahi wayabquunaha ciwaja wahum biاlaakhirati hum kaafiruun dabeed alla wuxuu tilmaamay kuwaa cadaabka in loo libinlaabayo maxaa loogu libinlaabayaa liannahum jamacuu bayna aldalaali waاlidlaal waxay kulmiyeen inay iyagu lumeen dadkiina ay luminayaan oo gaalka gaalnimadiisuun ku ekaaday iyo gaalka markuu gaaloobay dadkiina gaalaysiinayee diinta kala dagaalamaya dee way kala cadaab kulul yihiin ilaahay baa tilmaamay tabaaraka wa tacaala oo rabbi waxa uu yidhi aladiina kafaruu wasaduu can sabiili اllah zidnaahum cadaaban fowqa alcadaab bima kaanuu yufsiduun kuwa gaaloobay ee dadkana diinta ka mancinayee ka hor joogsanaya waxaanu u siyaadinay cadaab ayaanu cadaab korkii ugu siyaadinay oo cadaabkay kufriga iyo gaalnimada ku mutaysteen waxaanu ugu daray ka kalay ku mudanayaan hallaynta ay dadka hallaynayaan bimaa kaanuu yufsiduun ay bisababi kownihim mufsidiin ahaanshahay ahaayeen kuwo arladiiyo addoommadaba fasahaadinaya sababteeda ayaanu cadaab cadaab saaran ugu sugnay korkooda oo wasaduudanna waa tii mutacadiga ahayd ee macnaheedu ahaa ay sadu nnaasa can sabiili اllah waayo haddii tii laasimka ahayd lagu fasiri lahaa waxaa meesha ka dhalan lahaa macno takraar iyo soo celcelin waayo marba haddii la yidhi aladiina kafaruu waa la fahmay inay jeedsadeen marka iyaga suduudkooga looma jeedo laakiin sadiga ay dadka ka jeedinayaan baa loo jeeda oo waxay kulmiyeen inay iyagii gaaloobeen oy jeesteen iyo dadkiina inay diinta ka mancinayaan labadaasay kulmiyeen labadaa markay kulmiyeen ayaa abaalkoodu noqday zidnaahum cadaaban fowqa alcadaab marka aayaddaasi waxay u markhaati kacaysaa yudaacafu lahum alcadaabu maa kaanuu yastaiicuuna asamca wamaa kaanuu yubsiruun waxayna la mid tahay aayaadkii kale ee liyaxmiluu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyaama wa min awsaari aladiina yudiluunahum bigayri cilm iyo aayaddii kale walayaxmilunna ahqaalahum wa ahqaalan maca ahqaalihim aayaadkaas ayaa ay la macno tahay ilaahay waxa uu tilmaamay maa kaanuu yastaiicuuna samca wamaa kaanuu yubsiruun maha macnaheedu way indhala-aayeenoo waa dhegala-aayeen wax way arkayaan wax way maqlayaan laakiin xaqay ka dhagala-aayeen oo ay ka indhala-aayeen oo suurat laxqaaf rabbi waa kii ku lahaa famaa aghnaa canhum samcuhum walaa absaaruhum walaa af'idatuhum min shay id kaanuu yajxaduuna biaayaati illaah waxba umay tarin maqalkoodii iyo araggoodii iyo qalbiyadoodii toona waayo ilaahay aayaadkiisa ayay diidayeen oo dafirayeen aakhirana waa kuwa ku calaacalaya naarta markay galaan wa qaaluu low kunnaa nasmacu aw nacqil maa kunna fii asxaabi saciir haddaanu nahay kuwo wax maqlaya oo wax kala garanaya halkaa saciira maanta kumaanaan sugnaaneen marka macnuhu waxa uu yahay ma maqlayaan xaqii maqal ay ku intifaacaan oy ku waantoobaanoo wax ku qaataan oo waa ka dhagalaayeen xaqa waxa kaloo dhan waa u dhega nugul yihiin mana arkayaan xaqii arag ay ku hanoonaan oo ay ku hagaagaan oo ay qaataan oo waa ka indhalaayihiin xaqa waxa kaloo dhanse waa arkayaan oo ma indhala ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu tilmaamay gaalada iyo masiirkeeda iyo ahlunaar inay yihiin oo cadaabka loo libinlaabayo ayaa sida asluubka qur-aankuba uu yahay bayna tarkiibi wa tarhiib inuu kulmiyo waxa weeyaan altarkiib watarhiib mar in dadka lagu cabsigeliyo cadaabka si ay cisyaanka uga uga digtoonaadaan oo uga fogaadaan marna in la jeclaysiiyo jannada oo si ay waxa weeyaan dee khayrkiiyo wanaagga u sameeyaan ayaa waxaa lagu khatimay mu'miniinta iyo masiirkooda oo ina aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati waahbatuu ilىa rabbihim ulaa'ika asxaabu اljannati hum fiiha khaaliduun jacalana allahu minhum allah waxau ihi man axadkii kaana ahaaday huwa manku yuriidu mid doonaya alxayaata noloshii addunyaa ee liidatay ama dhoweyd iyo wasiinataha quruxdeeda nuwafi waanu u dhammaystiranaa ilayhim iyaga acmaalahum ay hawaaba acmaalihim camaladooda abaalkeedii waa u dhammaystiraynaa fiiha adduunyada dhexdeedaanu ugu dhammaystiraynaa walxaal hum iyaga fiiha adduunyada dhexdeeda laa yubkhasuuna aan laga nuqsaaminin camalkooda oo camalkii wanaagsanaa ay adduunka dhexdiisa ku sameeyeen iyadoo ujeeddadoodu ay tahay keliya adduunyo adduunkaa loogu soo dadejin ulaa'ika kuwaasi aladiina waa kuwa laysa lahum aanu ugu sugnaanin fi laakhirati aakhira dhexdeeda ila annaaru naar mooye wax kale aakhira aanu ugu sugnaanin waxabita waanu buray maa sanacuu waxay sameeyeen fiiha adduunyada dhexdeeda ay ku sameeyeen wa baatilun waanu buray oo waa baaba'ay maakii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya oo wax alla waxay wanaag iyo khayr adduunyo ku samaynayeen waa buray oo waa baaba'ay ilan camalka waxaa lagu aqbalaa dee alikhlaasu walmutaabaca mar haddaanay ikhlaas iyo ilaahay dartii u samayn waa baaba'ay oo midho ka goosan maayaan aakhiro adduunkaasa loogu soo dedejinayaa alla waxau idhi afaman mid kaasoo kaana ahaaday calaa bayinatin xujo cad korkeed ku sugnaaday xujadaa cadoo min rabbi rabbigii xaggiisa ka ahaatay ka ku dul sugan xujo cadoo ilaahay xaggiisa ka timid ka sidaasihi miyuu la mid yahay kama laysa kadalik ka aan xujo cad ku dul sugnayn dee maya weeye la mid ma aha alla waxa uu ihi wayatluuhu daliilkaa cad waxa raacaya shaahidun mid markhaati kaca oo minhu ay min allah ilaahay xaggiisa ka ahaaday waxaa kaloo lagu loo celiya damiirka minhu ay min alqur'aan oo yacni mid markhaati kacayo qur-aanka ka mid ah ayaa raacaya oo icjaaskii qur'aanka ayaa caddaynaya xaqnimada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo diinta lagu soo rogayba alla waxau ihi wa min qabli markhaatigaa hortii waxa ahaa shaahidkaa hortii waxa ahaa kitaabu muusaa nebi muuse kitaabkii lagu soo dejiyey towraad ahaa oo isaguna ka markhaati kacayey xaqnimada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam tilmaantiisuna ay ku taallay imaaman xaal uu yahay mid lagu daydo kitaabka nebi muuse iyo waraxmatan naxariis xaal uu yahay ulaa'ika kuwaasi xujada cad ku dul sugani yu'minuuna waa rumaynayaan bihi ay bilqur'aan qur'aanka way rumaynayaan waman yakfur axadka ka gaalooba bihi ay bilqur'aani qur'aanka oo min alaxzaabi gaalada isa soo bahaysata ka midihi fa naaru naarta ayaa mawcidu makaanka loo ballan qaaday waa naar ciyaadan billaah ee falaa taku ha ahaanin nebi allow fii miryatin shaki ha kaga sugnaanin minhu ay min alqur'aani qur'aanka xaggiisa waayo innahu qur'aanku alxaqu xaqi weeyaan min rabbika rabbigaa xaggiisa ka ahaaday walaakina akara annaas ha yeeshee dadka bedidoodu laa yu'minuuna rumayn maayaan waman adlamu oo yaa ka dulmi badan cidina kama dulmi badne eh miman axadka iftaraa ku abuurtay cala allaahi alla korkiisa kadiban been ulaa'ika kuwaasi yucraduuna waxaa loo bandhigayaa calaa rabbihim rabbigood ayaa loo bandhigayaa wayaquulu lashhaadu kuwii markhaati kacayeyna waxay odhanayaan oo malaa'igtii xafadada ah amase rusushii umamkooda ku markhaati kacaysa ahi waxay odhanayaan haa-ulaa'i kuwaasi alladiina waa kuwii kadabuu u been sheegay calaa rabbihim rabbigood ku been sheegee ku been abuurtay alaa hooyaay lacnatullah ilaahay lacnadiisu cala aldaalimiina daalimiinta korkooda ha ahaato aladiina daalimiintaasoo yasuduuna dadka ka jeedinaya can sabiili illaah ilaahay jidkiisa ka jeedinaya oo ka mancinaya oo wayabquunahaa haa oo jidkaa ilaahay ah la doonaya ciwajan qallooc oo bimacnaa inuu jidku qalloocdo ama dadku ay ka baydhaan la doonaya walxaal bay sidaa la doonayaan hum iyagu bilaakhirati aakhirana hum iyagu kaafiruuna kuwa ka gaaloobi ayiin ulaa'ika kuwaasi lam yakuunuu may ahaanin mucjiziina kuwa ilaahay cajsi gelin kara fil ardi arlada dhexdeeda arlada ilaahay kuma cajsi gelin karaan iyo meel kala toona wamaa kaana umana ahaanin lahum iyaga min duuni illaah ilaahay sokadiina uguma sugnaanin min awliyaa kuwa u hiiliya wamaa kaana uma ahaanin lahum iyaga min duuni illaah ilaahay sokadii uma sugnaanin min awliyaa kuwa u hiiliyo u gargaara heli maayaan yudaacafu waa loo libinlaabayaa lahum iyaga alcadaabu cadaabka waa loo libinlaabayaa maa kaanuu may ahaanin yastatiicuuna kuwa karaya assamca maqalka maqal ay ajiibaan oy maqlaan oy ku intifaacaan wamaa kaanuu manay ahaanin yubsiruuna kuwa xaqa arkaya ulaa'ika kuwaasi aladiina waa kuwii khasiruu khasaaray anfusahum nafahooda oo wadalla uu ka lumi canhum iyaga maakii kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna kuwa been abuurta waidaa xushira annaasu kaanuu lahum acdaa'an wa kaanuu bicibaadatihm kaafiriin sidii in badanayna soo martay dee marka maxsharkii qiyaame la ysugu yimaado kuwii la caabudi jiray kuwii caabudi jiray waa ka beri noqonayaano waxay odhanayaan shaqa nagumaydaan lahayn annakana namaydaan caabudayn marka xadhig ay qabsadaan iyo meelay maraanba way waayayaan oo xadhig walba waa u go-ayaa wataqatacat bihim alasbaab alla waxau ihi laa jarama ay xaqan waxa hubaal ah annahum iyagu fi laakhirati aakhira dhexdeeda hum iyagu alakhsaruuna kuwa ugu khasaaraha badan inay yihiin ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu saalixaati acmaasha wanaagsan sameeyey oo waakhbatuu u khushuucay oo isu dhuldhigay ilaa rabbihim rabbigood ulaa'ika kuwaasi asxaabu ljanna jannada asxaabteeda weeyi oo hum iyagu fiihaa jannada dhexdeeda khaaliduuna kuwa ku waaraya weeyi wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama cala nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online